deeq raashiin ah oo isugu jirtaa noocyada kala duwan ee raashiinka sida burka bariiska sokorta saliidda iyo qeybo kala duwan oo cuno ah kana timid xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam madoobe ayaa la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku barakacay deegaanka yurkut ee gobolka gedo qoysaska deeqda la gaarsiiyey ayaa dhowaan waxa ay ka barakaceen degmada luuq ee gobolka gedo halkaasi oo shaqaqabeeleedyo ay ka dhaceen sababnu noqotay in ay ku barakacaan deegaankaasi qaar ka mid ah qoysaska deeqda la gaarsiiyey kana faa'iidaystay ayaa u mahad celiyey madaxweynaha maamulka jubbaland oo ay ka timid deeqda raashiin ah ee lagu garab istaagayo dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi ku nool ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam sababtaasoo keentay inaan u mahad celinno mucaawanada xilligeeda ku soo aaday xilligeedii ayay ku soo aaday waxaan rabaa mar iyo laba iyo saddexba inaan xasuusiyo mudane madaxweyne shan boqol oo qoys raashinkooda waa yimi tusaalaha ugu yar yurkud keligeed oon lagu darin baarbaares oo garabkaiga joogto bashiiro aan lagu darin garis ameerika aan lagu darin waa afarta f d b ee ugu yaryar ee ugu sokaysay magaalada ugu dhow marka laga reebo yurkud keligeed afar kun iyo toddoba boqol oo qoys bay martigelisay ma wataan oo maacuun ma wataan oo dhar ma wataan sidaas daraaddeed waxaan madaxweynaha ka codsanayaa mar labaad tan waa bilow dhammaad ma aha ha harsanin hargelin ha seexanin adigoo aan yurkud ummaddan ilaahay mas-uuliyadda kuugu dhiibay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan can raaciyat waxaad mas-uul ka tahay ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamo ku weydiin doono haddana aad waajibka gudatay sii dhammaystiro may ku soo dhaca horjoogaha bashiire raashinkii linaynka talagalay helanay qofkiiba may helanay haaf labaatan shan kiili beri bur'e labaatan shan kiili sokor'e labaatan shan kiili bariis'e kiili tamir'e saddex la saliid ah iyada iyada sinkamaad nagaan ciddi gargaarkaas hadhinfidiidi haddii madaxweyne ete haddii hibangal ete haddii ciddi gargaarkaas ninkafidiidi iyada iyada ankamaad nagaan tarshani waxa ku galli xillo abaareed xillo colaad iyo hadhiille eedi godoomi ku-heenkii bashiiri ahaa surkudatienu waa surunno raashinkii nahniinka talagali ilaahay lagama hadiye qofkii nafarkii edna labaatan iyo shan kiilo sokor e labaatan iyo shan kiilo bur e labaatan iyo shan kiilo bariis e aag saliid e kiilo timir e nahniinka talagali helni galanta kahayna walnii wareejii mahadahan eliyaana ilaahay lagama hadiye madaxweynaga gadoomiyaagii isuuna niin weeray wala nii wareejayna isuuna mahadeliinkoodna awaaleeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale gudoomiyaha deegaanka yurkud oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyey madaxweynaha isagoona hayadaha samafalka ugu baaqayn sida ugu dhaqsiyaha badan ee gargaar la soo gaaraan dadka halkaasi ku nool raashiinkii aan reer yurkud soo gaarsiiyey deeqda aheyd waan gaddoonsinnay labaatan iyo shan kiilo bariis ah labaatan kiilo labaatan iyo shan kiilo sokor ah labaatan iyo shan kiilo bur ah saddexle saliid ah kiilo tamir ah madaxweyne aad baad u mahadsan tahay antaas qof walba waa gaarsiinay shantii boqoloo qoys aad noo soo dirtay nin walba raashinkiisa ayuu ku fadhiyaa ilaahay baa mahad u sugnaatay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad adaa ku mahadsan adiga iyo dawladdaada masaakiintii luu ku soo barkacday raashinka si toos aad u gaarsiinay waa gadaasha anada raashinka lagu fadhi weeye waa imaanadii aad noo soo dhiibtay waa nagala gadoomeen waxaan kuu soo jeedinaynaa ilaahay baa mahad leh sacaddii loogu talagalay ayaad soo gaarsiisay oo ay ku habbooneed hadda ka horna waad soo gaarsiisay ayadoo fatahaddii ay jirto raashinkii aad noo soo dhiibtay gacantaan ka saarnay nin walba wehays waa waa ku fadhiyaa waad mahadsan tahay madaxweyne waa deeqdii raashiin ugu horeysay kadib barakacayaashu marka ay soo gaareen deegaanka yurkod ee ka timaada xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland